bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kula kulmay jabuuti dhigiisa dalka jabuuti ismaaciil cumar geele iskuhormaad hubaysan oo ay dad royda ku dhinteen oo ka dhacay bariga gobolka mudug dowladda turkiga oo sheegtay inay saldhig milatari ka dhisayso magaalo ku taala waqooyiba dalka soomaaliya taliyaha hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka nisaa ee deegaanada jubbaland oo maanta kulan dhiirigelin ah la qaatay ciidamada booliiska ee ku sugan degmada balgaxaawo warka dibaddanaa waxa aad ku dheegaysan doontaan xeeryahan u dhashay dalka britain oo ku dhaawacmay shir gaari oo ka dhacay dalka nigeria
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban